asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacna wanaagsan akhyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibaddu aan idinka haynay habeenkan caawa wararkana waxaa si wada jiro idinku soo tubinaya maxamed xasan daacad iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta ka hadlay doorka saxaafadda ee xuska sideed iyo tobanka mey iyo tabashada shaqaalaha wasaaraddiisa taliya ku-xigeenka ciidanka asuubta somalilan ayaa beeniyey in hay-adaha ay lacag siiyaan gacan ku dhigliyaasha xabsiyada lagu hayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh ayaa maalintii saddexaad kismaayo jooga waxaanu kulamo kala duwan la qaatay duqayda jubbooyinka laba gabdhood oo soomaali ah waddanka yeman nafta iskaga jaray roobab xoogan oo maalmihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada daarasalaam ee waddanka tanzaniya oo khasaare ballaadhan geystay qaraxyo waaweyn waddanka nigeria kuwaas oo keenay dhimashada dad kor u dhaafaya saddex boqol oo ruux akhyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidha intaasi waa warkii oo kooban haatana kusoo dhawaada warkaygii oo fisan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan mudane cabdulaahi maxamed daahir cukuse oo kula la qaatay shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta ayaa ka waramay kaalinta wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda madaxa banaana ay ku leeyihiin xuska sideed iyo tobanka mey oo ah maalintii somalilan ay la soo noqotay madax banaanideeda faafaahinta warkaas waxaynoo hayaa yuusuf maxamed ismaaciil wasiirku waxa uu ka hadlay xuska munaasabadda qaran ee sideed iyo tobanka mey iyo doorka kaga beegan wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda madaxa bannaan mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse waxa uu sheegay in warbaahinta dawliga ah iyo ta madaxa bannaan baa looga baahan yahay inay si mugle usoo bandhigaan marxaladihii uu qarankani soo maray muddadii uu jiray waxaynu u baahannahay inta fitradda ka hadhay sideed iyo tobanka mey inaynu miisaanka saarno tu madax bannaan iyo tu dowladeedba in aynu soo bandhigno sideed iyo tobanka mey curashadeedii iyo taariikhda ay ka dhalatay ee fog ee ilaa mustacmaradda ingiriiska ilaa maanta joogta iyo sida ay u gaadhay heer ama u joogto somalilan maanta heer ay dal ahaan u qalanto in la aqoonsado iyo sidii ay ku soo gaadhay inay saxaafaddu soo bandhigto sideed iyo tobanka mey ayaynu maanta isugnay sida ay u soo bandhigayaan haddii ay noqon lahayd tiiviyada oo ku tartama tiiviyada madaxa bannaan iyo ka dowladda oo ku tartama xooggana saara sida ay usoo kala hor urursanayaan iyo sida ay isugu geynayaan iyo sida ay u dhisayaan barnaamijyo dokumentariyo iyo wax la mid ah oo ay ku muujinayaan ama ku soo bandhigayaan maskaxda tacabka badani ku baxay iyo sabirka badani ku baxay iyo wakhtiga badani ku baxay ee ay somalilan ku kasbatay maanta inay soo gaadho heerkan ay ka iftiimayso geeska ee ay tahay dal u qalma in la aqoonsado wasiirka warfaafinta ee somalilan waxa uu xusay inay magacaabi doonaan guddiyo ka howlgala arrintan waxaa kale oo warbaahinta uga digay adeegsiga magacyada qabiilka oo aan ku qurux badnayn saaxadda warbaahinta wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse waxaa kale uu ka hadlay tabasho ka soo yeedhay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waxaanuu wasiirku xusay in qiimayntii ay ku sameeyeen shaqaalaha wasaaradani ay wax badan hirgaleen kuwo kalena ay hawshoodu socoto reformkii in badan oo ka midi wuu suurtogalay in badan oo ka midina wuu socdaayo broseskii bay ku jirtaa wasaarad muransan iyo khilaaftoon adeer ma jiro halkani waa wasaarad way isku duuban tahay sidaa a shaqaalihii u tihiine madaxdeedna ay kuwa aadar u yihiin ee u fadhiyaan ayaynu wasaarad u nahay ninkaa aan inagu jiro mad badan baynu nahay lix boqoloo qof baynu gaadhnaa laba qof iyo saddex qofba way inagu jiri karayaan oo iska u beer lugula ama u calool jilicsan inay xanta suuqa dhegaystaan iyagoo xerada ka rawacay xerada markaad ka rawaxda xanta suuqa ha dhegaysan ilaa xerada adaa jooge adaa joogay u sheeg suuqa wixii aad soo aragtay laakiin suuqa ha ka soo qaadanin wixii aad ka soo maqashay maanta halkan hortiina fursad waxaan ku siinayaa in kuwa xalinka aad ku websaadyada qaarkood halkan haddii ay joogaan aan imanka xaadiriyo waxa ay ka cabanayaanna hortiina aan wax kaga qabanno hadday run sheegayaan oo uga markhaati kacdaan hadday been sheegayaanna aynu ka celin iyagu waa transparent haddii aydaan maanta ilahayn wasiir cabdilaahiyow waa adigii kuwa reerkiina u buriyey haddaydaan ilahayn miyaa taa ay leedin maya dabyaalad baad ku shaqaysaa miyay leedin qof baad iska maagtaa iska cadaadisaa miyay leedin war waan u hiilin doonaa ka shaqaystayna suga ka shaqaystayna waan u hiilin doonaa suga laakiin igu sima oo isoo gaadhsiiya oo suuqa ha u kulankan ayaa qaar ka mid a shaqaaluhu waxay ku soo bandhigeen tabashooyin ay rabaan inay garowshiyo u helaan waxaana halkaasi lagu soo bandhigay qaabkii loo hirgeliyey qiimaynta shaqaalaha
taliye ku-xigeenka ciidanka asbuubta somalilan gaashaanla sare xasan cali cawad xasan cali dheere ayaa maanta sheegay inaanay waxba ka jirin warar bulshada lagu dhex faafiyey ee lagu sheegayo in maxaabiista dilalka geysta lagu naaxiyo xabsiyada dalka isla markaana aan la marin qisaastii ku waajibtay taliye ku-xigeenka ciidanka asbuubta somalilan waxaa kaloo uu ka hadlay waajibaadka ay maxaabiistu leeyihiin iyo xuquuqaadka looga baahan yahay inay ka helaan xabsiyada maanta waxaan doonayaa inaan u iftiimiyo ummadda arrin wasiirka cadaaladuna hore uga dhawaajiyey oo ku saabsanayd dadka qaar oo aaminsan erayo soo noqnoqda oo yidhaahda dadka dembiga gala gaar ahaan dilka waxaa lagu nu- waxaa lagu naaxiyaa xabsiyada taasoo u muuqata in lagu durayo wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka horta dilka diinteenna islaamku horta de saddex qodobay jiraysay in la saamaxo in diya la qaatiyo in la dilo arrintaa dilka cidda dil ku kacda waxa weeye dembiyo aan horu dhici jirin oo cusub iyo qaar horu dhici jirin horta dee xuquuquu leeyahy qofkii dil ha geystay waxa weeye wuxuu marayaa marxalad buu marayaa maxkamadaha kale hooseeya waa wuxuu xaq u leeyahay waanu dheeraan karaa kiisku laakiin sidan dadku had iyo jaraale ay caadaystaane qof ha loo dilo ama ay ha lala aaso dee waxa weeye xuquuq baa lumaysa iyadoo sidaa tahay waxaa la soo celceliyaa rag waaweyn oo weliba cilmiga diinta wax ka yaqaana ay had iyo jeer ku celceliyaan hay-ad baa lacag bixisa oo dadka lama dilo horta hay-ad lacag bixisa oo dadkaan anagu xasiyada ku haynay dilka geystay lacag ka bixisa horta ma jirto
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo maalinta saddexaad boqosho ku jooga magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maanta la kulmay odayaasha dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka ku-meelgaadhka ee jubba waxayna madaxda dhaqanka ka codsadeen ra-iisul wasaaraha in dowladda dhexe ee dalku ka qayb qaadato sidii loo howlgelin lahaa adeegyada kala duwan ee bulshada ra-iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in xukuumaddiisu ay kaalinteeda ka qaadanayso maamul wanaaga horumarka iyo nabadgelyada gobolada jubbooyinka cabdiwade sheekh ayaa ka codsaday dubabka dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka inay ku dadaalaan sidii dadweynaha ay masalan uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkii kasoo gaadhay dagaaladii muddada dheer ka soconayay dalka ra-iisul wasaaraha ayaa laga wadaa inuu isla maanta la kulmo qaybaha kale ee bulshada rayidka ah ee ku dhaqan gobolada jubbooyinka iyo gedo maamulka sare ee jaamacadda hargeysa ayaa sheegay inaanay jirin wax lacaga oo ay kordhiyeen iyago oo intaas ku daray inay lacagtan haatan laga qaylinaya tahay tii bilowgii simistarka ay ahayd inay ardaydu bixiyaan waxaa sidaa lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray maamulka jaamacadda oo noqol ka midii soo gaadhay shabakada caalamiga ee soomaali diaspora war-saxaafadeedkaas oo dhammaystirana waxaa u dhignaa sida tan maamulka jaamacadda hargeysa waxa uu la socodsiinayaa dhammaanba ardayda labaad waalid waalid waalidkooda iyo bulshadaba in lacagtii la kordhiyey bilowgii semesterkan aan wax isbedel ahi ku iman ayna tahay sida hoos ku qoran kuliyadda sayniska fiigo hore waxau ahaa boqol iyo toddobiyo konton dollar fiigo cusub ee haatan laga dhigayna waxa weeyaan laba boqol oo dollar ekonomiga boqol iyo toddobiyo konton dollar haatanna waa laba boqol oo dollar businesska boqol iyo toddobiyo konton dollar haatanna waa laba boqol oo dollar i c t-ga boqol iyo sagaashan dollar haatanna waa laba boqol iyo labaatan dollar lowga amba sharciga boqol iyo siddeetan dollar haatana waa laba boqol iyo toban dollar ejenerica boqol iyo siddeetan dollar haatana waa laba boqol iyo toban dollar medisanka semesterka koowaad waa laba boqol iyo shan iyo toban dollar semesterka labaadna waa laba boqol iyo shan iyo soddon dollar in maamulka jaamacaddu si weyn ugu mahad celinaya ayaa uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare tallaabadoodii deeqsinimada lahayd ee ay ardayda kaga bixiyeen intii lagu kordhiyey semesterkii dhammaaday ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi in ardaydu bixiyaan fiiga oo dhammaystiran ayaa la sheegay oo lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi in uu qayb ka qaadan doono in jaamacaddu si hagarla-aana u bixin karto kharashaadka shaqamaalmeedka iyo mushaharooyinka shaqaalaha maamul iyo macalinba soo jiidato dadka aqoonta leh in la tayeeyo adeegyada ardayga loogu talagalay sida galaasyo ku filan kuraasi munaasib ah library laababka sayniska kombyuutarada brojektarada iyo garoomada ciyaaraha in ay kor u qaado daryeelka shaqaalaha kubcinta xirfadaha iyo diyaxtirka dhismayaasha iyo qalabka jaamacadaha in jaamacaddu ka baxdo dakhliga ka hooseeya kharashka bisifitka in kor loo qaado bilicda guud ee jaamacadda sida dhiraynta wadaynta iyo samaynta goobaha nasashada war-saxaafadeedkan waxaa ku saxeexan brofeor cabdisalaan yaasiin maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka akaademiyadda iyo ardayda ee jaamacadda hargeysa ugu dambaytiina roobab laxaadle oo ka da-ayay maalmihii ugu dambeeyey magaalada daarasalaam ee caasimada dalka tanzaniya ayaa waxay geystay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed leh wararka ayaa sheegaya in khasaaraha ugu badani soo gaadhay dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah ee magaalada daarasalaam waxaana haatan xidhan badiba wadooyinka magaalada ku xidha qeybaha kale ee wadanka sida laga soo xigtay ilo dowladda ku dhowdhow ilaa toban qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen roobabkan aan kala go-a lahayn ee ka da-aya magaalada daarasalaam sida la xasuusto sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayay ahayd markii dad gaadhaya shan iyo afartan qof ay ku dhinteen roobab sidan oo kale ka da-ayay magaaladaasi waxaana haatan soconaya isku dayo samata bixineed oo ballaadhan oo ay hormood ka tahay xukuumadda dalka tanzania guud ahaan akhyaarta qiimaalaha wadanagala xidhiidha intaas waxaan kusoo gabagabaynaa war ruuxii dal iyo dibad baan idinka haynay warkana waxaa sii wada jiro idinku soo tabinayaano maxamed xasan daacada iyo yuusuf maxamed ismaaciil wararka guud ahaantiina waxaan kusoo ila xidhaynaa heesta garanwaa oo haata uun daawaha laga soo qaaday waxaana inoo qaadaysa fanaanada codka macaan ee nimcadegan ee maqal haboon
gabka cidi gashiya gardarada dhacdaba koodhiyo ayaankeen lawaado iyo gola iyo arda gartanugu naqa umad gacaalaho dhaqanku u leexiyo odaygu horti iyo gaaraad iyo sunta gabka cidi gashiya gardarada dhacdaba koodhiyo ayaankeen lawaado iyo gola iyo arda gartanugu naqa umad gacaalaho
garwaaka jira